kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iila odinga oo sheegay inuu aqbali doono natiijada doorashada guud golaha subkim oo sheegay in xujayda ugu badan ee sannadkan ay ka soo jeedaan waqooyi bari dhanka soomaaliya waxaad maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo xildhibaan ilhaan cumar warbixin ka siisay abaarta ka jirta dalka soomaaliya iyo qaramada midoobey ee warbixin ku sheegtay in dagaalada suuriya lagu dilay in ka badan saddex boqol oo kun oo shacaba intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax arbacaha taariikhduna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiy labaatanka star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegaysanaysaan anigoo ah mawliid maxamed shuure ayaa warka idiin soo saara sidoo kalena idinla socodsiinaya maxamed cali madoobe anoo farsamaynayo waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina soo dhowaada musharaxa madaxweyne isbahaysiga azimiyo wan kenya raila odinga azimiyo la umoja wan kenya raila odinga ayaa sheegay in haddii loogaga guulaysto doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan uu ogolaan doono oo natiijada ka soo baxdo codaynta mister odinga ayaa xusay inuu u hambaliyeyn doono musharaxa loolanka uga adkaada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa horey dhowr mar odinga uga dalbaday inuu kenyaanka u xaqiijiyo go-aanka uu qaadan doono haddii uunan tartanka madaxtinimo ku soo bixin madax xisbiga o d m ayaa horey uu gacan sayray natiijooyin ka soo baxay doorashooyin guud waxaana ka mid ahaa kuwii sannadihii labada kun iyo toddobadii ilaa iyo sidoo kale labada kun toddobiiyo tobankii dhanka kale raila odinga ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweynehe xisbiga u d a william ruuto ka dalbaday inuu iscasilo wuxuu sheegay siduu hadalka u dhigay in ruuto uu u dhaqmayo qaab labawajilinimo ah maadaama uu dhaliilo u jeediyo maamulka jubilee ee uu ka tirsan yahay ra'iila oo arrintan ka hadlay xilli ay isagii ku-xigeenkiisa madakarua bixiyeen waraysi wadajir ah ayaa william ruuto ugu baaqay inuusan sare u kaca maciishada ee ka jira kenya ku eedeynin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iminkana dhankaasi iyo mombasa golaha sare ee muslimiinta dalka ee subkiima ayaa sheegay in sanadkan dadka ka tegaya kenya ee soo xajinaya tiradoodu ay ka hooseyso intii boqortooyada sacuudi carabiya ay ugu talagashay sidoo kalena dadkan inay u badan yihiin kuwo ka soo jeeda waqooyi bari wakiil wareedka warbaahinta hista ee gobolka xeebta maxamed cabdi bootaan ayaa noo warramaya tirada muslimiinta dalkan kenya ee sanadkan gudanaysa waajibka xajka ayaa waxa ay yihiin kuwa ka hooseeya sanadihii hore iyadoona ay tani sababtay tahay kadib markii uu sanad ka noqday sanadkii ugu horreeyey oo dadka dibadaha ka imaanaya loo fasaxay gudashada xajka wixii ka dambeeyey caabuqa covid sagaal iyo toban ee sanadkii labada kun iyo labaatanka dilaacay gudoomiye ku-xigeenka golaha qaran ee muslimiinta ee dalkani kenya ee subkam shariif mukhtaar khitaami ayaa waxa uu sheegay in sanadkan kenya oo loo qondeeyey dad xujiyay oo tiradooda ay gaarayso afar kun iyo shan boqol ay haatan shuruudihii xajka ay soo buuxiyeen oo keliya dad ay tiradooda ay gaarayso saddex kun oo keliya isagoona sheegay in tirada ugu badan ee dadka xajka gudanaya ay yihiin dad ka soo jeeda gobolka waqooyi bari nataka kufahamisha kidogo juu ya idadi ya watu ambao wanaokwenda Maka. Kota yetu inakuwa ni kutoka mia alfu nne mpaka alfu tano lakini mara hili imeteremka kidogo kwa sababu ya umri imeteremkwa, imepelekwa mpaka sitini na tano na idadi ya mahujaji wengi wanatoka North Eastern, sehemu za Garissa, Wajia, Mandera na kwingineko, na mara nyingi watoto na wajukuu hutaka kupeleka babu zao, lakini sasa kwa sababu ya umri imekuwa ime namba zitateremka chini, na hususan sehemu za North Eastern, na hatuwezi kulaumu kwa sababu ndio amri iliyotoka na Wizaratul Hajj, na yote ni kwa sababu ya maradhi.
sheekh maxamed macalin axmed oo ka mid ah culammada magaalada mombaaso muddo dheerna ka shaqaynayey howlaha xajka ayaanu wax ka weydiinay arrimaha la xidhiira xajka iyo weliba sidoo kale saameynta uu sanadkan uu ku yeeshay dad badan oo xujeey ahaa oo iyagu aysan u suurtagelin inay gutaan xajka sanadan kenya qanuundada kusoo aaday waxay ahayd afar kun iyo shan boqol iyo xoogaa afar kun iyo shan boqol iyo labaatan intaan jeclahay meelaha taqriiban ayaa kusoo aaday afar kun shantii boqol xataa maaragtay sida ay kasoo xiganay maaragtay kenya xaj maaragtay commishinka qaabilsan iyo subkin oo muslimiinta mataqaan uqaabilsan shu'uunta muslimiinta uqaabilsan inay ilaa saddex kun ay sheegeen taqriiban inay sanadkan ay kenya ka xaji doonto marka maxaa sabab noqday ilaan wegi waagii hore shan kun lix kun ay aqoondada ahayd waa la xaji jiray waa la tegi jiray asbaab marka mataqaana ku hareereysan ayaa sabab u noqotay dadkii kenyaanka ahaa inay mataqaana awoodi waayaan inay xajiyaan marka midda koowaad waxay tahay gobolada muslimiinta ay u badan yihiin sida northern iyo meelaha lamidka ah inay ku dhufatay muddo saddex sano iyo ka badan abaar oo dadkii xoolihii mataqaana dadka xoolodhaqatada ahaa oo muslimiinta ahaa soo xaji jiray maaragtay xajkii inay waayaan inay xajiyaan oo xoolihii mataqana ay ka dhammaadaan oo awood la-aan ay maaragtay soo soo wajahdo abaartaas iyo iyadoo ay haddana kusii darsan tahay waayeelkoodana la diiday taasi waa midda koowaad sababka labaad oo diidda waxay tahay khalaa-u al ascaar cumuuman sicirkii oo qaaliyoobay oo wax kasta adduunkii mataqana ay qaaliyoobeen oo dadkii mataqaanaa noloshii caadiga ahayd ay cariiri noqotayoo wax kasta ay qaariyoobeen waxaa haatan bilowday oo magaalada mombaaso dhowr maalmood ka hor ka dhoofay xujyadii ugu horreysay oo kusii jeeda magaalada makaal mukarama si ay usoo gutaan rugniga xajka oo ka mid ah arkaanta diinta islaamka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta istaa magaalada momba aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed cabdi bowtaan oo warkaasi mombaaso nooga soo diray weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qeybta wararka kenya ayaana ku guda jirnaa musharaxa madaxweyneha isbaahaysiga azimiyo la umoja wan kenya raila odinga iyo ku-xigeenkiisa mada karuwa ayaa shacabka u ballanqaaday in haddii ay hoggaanka waddanka qabtaan maamulkooda uu boqolka cishe ugu horeeya hoos u dhigayaan sicir bararka dhanka maciishada ee hadda waddanka ka jiro waxuuse ka xariiqeen in tani ay suurtagal tahay oo uu qorshoodu yahay inay dhimaan qarashaadka dowladda master odinga ayaa soo jeediyey in xilligaasi ka hor dowladda iyo ra-isul qarashaadka uga baxa owlaheeda oo ayna keliya mudnaanta koowaada siiso adeegyada aadka muhiimku ah mada karuwa ayaa carabka ku dhufatay inay samayn doonaan dadaal kasta ay awoodaan si ay dadweynaha uga fududeeyaan culayska nololeed ee haysta
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
iminkan soomaaliya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta markale yeelanaya kulan wadajira kaasoo ku saabsan sii wadida akhrinta labaad ee miisaaniyadda qaranka ee labada kun labaiy labaatanka shalay xildhibaanada labada aqal oo kulan yeeshay ayaa waxaa hortegay wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaali beyle oo ay su-aalo adag weydiiyeen isagoo si weyn uga dooday miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun labaiy labaatanka xildhibaanada labada aqal ayaa wasiirka maaliyadda ku eedeeyay in afartii sane uu xilka hayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasaaraddiisa aynan sameynin xisaab xir islamarkaana ay maqan tahay lacag dhan boqol sagaashan iyo saddex milyan oo dollar maanta ayaa xildhibaanada mar kale ay dood adag ka yeelanayaan miisaaniyadda dowladda soomaaliya ee sanadka labada kun labaiy labaatanka iyagoo sidoo kale su-aalo weydiin doono wasiirka wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan laamaha ammaanka ee caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in ay howlgal howlgallo kala duwan ay sameeyeen kana sameeyeen ee gudaha magaalada muqdisho iyagoo bartilmaameysanayay dhismooyin ama goobo ganacsi oo laga hirgeliyey ee wadada wadooyinka agagaarkeeda ama agagaarka wadooyinkan idhaahde oo sharci darro ah qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixinaya howlgallada ay xalay sameeyeen amni darrada magaaladan ka jirta waxaa saldhig u ah maandooriyaha caawa halka aan ku soo qabannay degmada aan ka howlgalnay sida qamriga iyo calaqa iyo xashiishka amni darro ka weyn ma jirto waxaan rabnaa inta caawa aan ka howlgalna inaan u digno inta dhiman sandaqadiga caawa aan qaadnay oo aan ku soo qabannay maandooriyaha ciddii aan ku aragno inay mar labaad soo dhigto tilaabo sharci waafisayaan ka qaadaynaa sharcigaana tiigsanaynaa caawa waxaan la tacaalaynay meelaha lagu kaydiyo lagu gado maandooriyayaasha faraha badan ee halkan laga isticmaalo waad aragteen bulshadeenna iyo dhallinyaradeennii waxay derbiyadey taaltaallaa qaar waa ammaankii xumeeyeen kamri calaq xashiish eh, daawada daraagiska oo sida tramadolka iyo tarajiinta gacanta laysaga duro iyo kaniniyaal la cuno wax allaale wixii muqaadaraad oo dham ayaa magaalada hoy u noqday howlgalkani maaha mid hadda bilowday muddo soo socday degmooyin badanaa laga soo qabtay caawa wuxuu ka socdaa degmada hodan waxaanan rabnaa inaan ku dabar jarno wax kasta oo khatar ku ah ammaanka iyo caafimaadka bulshada runtii howlgalkan caawa wuxuu eh, ku salaysanaay ama uu ku saabsanaay waxyaabaha maanka duuriya oo ayaku ku ah asal macnaha ii sheegaya magaaladan iyo sidoo kaleeto qaybna wuxuu ka ahay in wadooyinkii mase marshubiyoodkii loogu talagalay inay bulshadan isticmaalaan la keeno ama laga dhiga goobo ganacsi oo lagu gadaayo ii sheegay muqaadaraadka cid kasta oo mar kasta isku dayeyso in ay goobihii laga burburiyey ay ku soo noqdaan waan waxaan leenaha kan waan tooba wax qurxoonna maahan codadka saraakiisha ammaanka ee banaadir haddii aan intaasi uga gudubno ereyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha iyo banaadirnimada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan qadka fogaan aragga ah la yeeshay xildhibaan ilhaan cumar oo aqalka koongareeska maraykanka ku matasha gobolka minnesota ergeyga ayaa xildhibaan ilhaan ergeyga ayaa xildhibaan ilhaan iyo dowladda maraykanka uga mahad celiyey garabsiinta ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu ay halakeeyeen isagoo si gaara u xusay deeq ee dhan konton iyo shan milyan oo ah milyan oo dowladda maraykanka ay ugu deeqday soomaaliya ee wuxuuna sidoo kale sheegay in ay codsanayaan in taageerada maraykanka ee dhanka gurmadka abaaraha ay siinayso soomaaliya inay sare usii qaadaan ugu dambeyntina qaramada midoobey xafiiskeeda qaabilsan arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in muddo toban sano ah oo dagaallo ay ka socdeen dalka suuriya in la dilay in ka badan saddex boqol oo kun oo shacab ah tani ay imaanaysaa sidoo kale iyadoo ay jirto warbixin tilmaamaysa in gudaha dalkaasi lagu dilay dad xirnaa ama xabsiya ku jira oo tiradooda kor u dhaafayso boqol wararka waxay intaasi ku darayaan in tirada rasmiga ee halkaasi lagu dilay ee shacabka intii u dhexaysay kowdii bishii saddexaad ee sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo soddon iyo kowdii bishii saddexaad ee sanadkii hore ee labada kun kow iyo labaatanka inay tahay saddex boqol iyo lix kun siddeed boqol siddeetan iyo toddoba xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqul aadanaha ayaa hoosta ka xariiqay in tirooyinkan aynan ahayn keliya macluumaad meel iska yaalla balse nolol bani aadanimo oo lasoo afjaray siday hadalka u dhigtay michel bisheleta oo ah guddoomiyaha maskuduwaha arrimaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay